alxamdulilah wasalaatu wasalaamu calaa rasuulilah ama bacd waxaan kusoo jirnay kitaabkii aclaamu sunati lmanshuura ayaan kusoo jirnay liictiqaadi taa'ifati naajiyati mansuura oo sheekh xaafid ibn axmed xakami uu lahaa oo su-aalahay jawaabaha ahay oo kitaabka caqiidada ahaa waxaan maraynay su-aasha toddoba iyo sagaashanaad man huwa khaatamu nabiyiin su-aashaas buu maarata shiikhu weydiiyey midka nebiyada lagu khatimay oo lagu abiyey oo ugu dambeeyey waa ayo jawaabtu waxay tahay khaatamu nabiyiina nabiyada midka ugu dambeeyey ee lagu khatimay waa muxamed sala allahu aleyh wasalam khaatamu nabiyiina muxamedun sala alla alay slam su-aasha sideed iyo sagaashanaad ma daliilu calaa dalika in nebi maxamed sala alla ly slam rasusha lagu dhammaystiray oo lagu khatimay maxaa ku tusinaya oo daliil u ah jawaabtu waxay tahay qaala allahu tacala alla wuxuu yidhi maa kaana muxamedun abaa axadi min rijaalikum muxamed ma aanu ahaanin aabbaha mid raggiina ka mid ah oo markaa isaga iyo nebiga sal ly slama uu u dhexeeyo waxa u dhexayn lahaa waalid iyo walad laba isdhashay oo ah in macnaha maaragtay musaaharadu aanay maaragtay bannaanayn ile waxaa laga soo hadlayay oo ayadan macnaha ay ka daba timid qisadii zayd ibnu xaarita ku saabsanayd oo uu tabaniyey rasuulka sal slam kadibna tabanigii la xarimay oo suurat axsaab lagu xarimay gabaruu qabay yaa markaa rasuulka sal slm uu guursaday si maaratay waxaas loo baabi'iyo caadadaas jaahiliga oo wiilka la tabaniyey sidii wiil sax oo kale loola dhaqmaayey marka zaydna hadda muslimiintu ka mid yahay isaga iyo rasuulka sal slm wax dhaliyaah uma dhexeeyaan oo rasulka sl ma aanu dhalin dhab ahaan waa tabani unbay ahayd tabanigiina waa la xarimay ma aha rasuulka sal ly slam aabbaha mid raggiina ka mid ah ile ciyaalkii rasuulka sal slm waxay wada dhinteen kulligood iyagoo yaryar mid qaangaari kuma jirin marka idinkana maarata mid idin kamid aaba idin ma aha laakiin macnaha aaba ruuxiya waa uu yahay maarata nebigu xagga ruux ahaan oo macnaha khayrka yuu la jecel yahay oo uu maaragtay u keenay waana u naxariis badan yahay walaakin rasuul allahi wuxuu ahaaday rasuulka alla buu ahaaday muxamed sala alla alay slam wa khaatama nabiyiina iyo rasusha kii ugu dambeeyey oo lagu khatimay isagaa khatimay ama waa lagu khatimay wa qaala nabiyu sal sl rsulka alle wuxuu yidhi inahu sayakuunu bacdii kadaabuuna halaathuuna gadaashay waxaa iman doona beenlowyaal aada u been badan siiqadaasa laga fahmaa kadaab beenlowyaal aada u been badan oo halaathuuna tiradooduna ay soddon tahay kulluhum dhammaantood yaddaci mid walba wuxuu sheeganayaa annahu nabiyun inuu nebi yahay wa ana khaatamu nabiyiina anigaana nebiyada laygu dhammaystiray oo ugu dambeeyey walaa nebiya bacdi nebi aniga iga dambeeya ahina ma jiro xadiidka abuu daawuud iyo tirmidi ayaa wariyey tirmidina wuxuu yidhi waa xadiid xasan oo saxiixa wa fi saxiixi marka intaanaan taa ka bixin aayaddii xadiidkabuu khaatama nabiyiina la sheegay moogtahay maalan ciise haddii uu soo dego ma nebi baa ka daba yimid maxamed sal ll slam maya ciise aslan nebinimo ahaan wuu ka horeeyey nebi maxamed oo nebi iyo rasuul buu ahaa oo dunyada ku noolaa kadibna isagoo nool baa la rafciyey kadib wuu soo degi doonaa isagoo ku dhaqmaya diinta nebi maxamed sala allahu aley wasalam marka maxamed baa ka dambeeyey nebinimada oo lagu khatimay ciise hadduu soo degana diin cusub ma wato nebinimadiisuna weyba horeysayba marka ciise hadduu soo dego diinka maxamed unbuu ku socdaa nebi maxamedna waa kii ugu dambeeyey rususha ee nebi laga dhigo macnaha la diro wa fi saxiixi xadiiska saxiixa waxaa ku jiray qowluhu licaliyin hadalkii uu nabiyullaahi maxamed sal l slm cali ku yidhi ile madiine ayuu uga tegay cali uu istikhlaaf buu ku sameeyey markii dagaalkii tabuk loo baxayay markaase magaaladii waxaa kusoo haray uun haweeniya caruur iyo maaragtay munaafiq iyo qof maaragtay macduura oo iska xanuunsan iyo qof maaragtay dambiilo ahoo maala jihaadkii ka haray markaasaa cali wuxuu dhibsaday in looga tago caruurtii iyo haweenkii intuu ka daba orday rasuulka sal sl wuxuu yidhi ma ciyaalkii caruurtii iyo haweenkii waad igu dhaafaysa aniga macnaa khayr badan baa ku dhaafaya uu isleeya mogta marka rasuulka sal sl si niyadda ugu dhiso wuxuu yidhi alaa tarda waadan raalli ku ahayn an takuuna minii inaad aniga xaggeyga ka ahaato bimansilati haaruuna min muusa sida haaruun muuse ka ahaa oo kale darajo weyn buu ka joogay ilaa anahu laa nabiya bacdii laakiin aniga nabi iga dambeeyaa ma jiro yuu yiri rasuulka sal l slam xadiidka bukhaari muslim baa wariyey marka saxaabo badan oo maaragtay sida ashcariyiintii oo kale iyo julaybiib iyo yani huwa minii antum minii wa ana minkum iyo waa uu yiri rasuulka sal marka arrintan arrin uu cali ibn abi aalib la keli ahaa ma ahan laakiin hadda niyadda loogu dhisaayey waxaa kaloo maaragtay xadiid saxiixa ah ku jiray qowluhu sal ll slam rasulka sal slm qowlkiisa uu yiri fi xadiidi dajaal markuu dajaalka ka hadlayay wa ana khaatamu nabiyiina anaa nabiyada laygu dhamaystiray oo ugu dambeeyey walaa nabiya bacdii nabiga dambeeyana ma jiro marka imaam axmed baa wariyey wagayru dalik katiir yani adilada kutusinaysa arrinkaas way badan yihiin buu leeyahay su-aasha sagaal iyo sagaashanaad wuxuu yihi sheekhu bimaada ikhtasa nabiyuna maxamedu sal slam can gayrihi min alambiyaa muxuu kala gaar noqday nabigeeni maxamed sal ly slam ambiyadii kale jawaabtu waxay tahay lahu sala lla alay slam khasaa'isu kathiira wuxuu leeyahay rasuulka sal slama waxyaaba uu la gaar yahay buu leeyahay oo badan qad ufridat bitasniifi kutubana laga qore kutubta waxaa ka mid a kutubtii dalaail nubuwa ka sheekeynaysa oo kale iyo arrimahaas sheega masalan suyuuti oo kale khasaaista rasuulka sal ly slam kitaab gaaruu ka alifay minhaa waxaa kamid a waxyaabi uu la gaar noqday rasuulka sal slm oo ambiyada kale uu maarata uga fadilnaa ama uga duwanaa kownuu asaga inuu yahay khaatama nabiyiina ambiyada kii ugu dambeeyey ee lasoo diro kamaa dakarna saan soo sheegnay oo minhaa waxaa kamid a waxyaab uu la gaar ahaa rasuulka sal slam kownuhu sal l slam ahaanshadii uu ahaa sayida waladi aadam aadam inta uu dhalay kii maaratay ugu sarreeyey inuu yahay oo sayidkoodii ahaa kamaa fusira bihi qowluhu tacaala waa sida lagu fasiray alla qowlkiisa uu yiri tilka rusulu badalnaa bacdahum ayadda waan soo marnay saan umalaynaayo darsi dhowaa rusushii waa taa rusushii qaarkood qaar kale waan ka fadilnaba alla uu leeyahy fadalnaa bacdahum calaa bacdin minhum waxaa ka mid a man kalama allaahu mid alla uu la hadlay waa muuse warafac bacdahum darajaat darajaat qaarkoodna darajaad baa alla uu kar u qaaday macnaha nabiyullahi maxamed baa laga wadaa wa qaala sala allahu aley wasalama rasuulkuna wuxuu yihi sala alla alay slam ana sayidu waladi aadam aadam ilmihiisii anaa ugu fadli badan oo ugu sarreeya walaa fakra faanna igama ahan ee xaqiiqadii buu sheegaya rasuulka sal slam hadaanu sheegin sian ku ogaan layn anagu marka waa in maarata loo sheego ile wixi waa waxyiye wa minhaa waxaa ka mid a waxyaabihii rasuulka sal slam uu la kelida ahaa bicthatuhu sal ly slam ila annaasi caamatan soo dirida isaga la soo diray waxay ahaatee dadkao dhan baa loo soo diray jinihim wa insihim jinigoodii insigoodiiba kama qaala tacaala sida alla uu yiri qul yaa ayuha naas qul waxaa tirahdaa yaa ayuha naasu dadow inii rasuulu llahi ilaykum jamiica anugu waxaan ahay mid alla uu iinkiin soo diray adinka saad u dhan tihiin kulli basharkao dhan waa loo soo diray iyo jinnigoo dhan wa qaala tacaala alla wuxuu yidhi wamaa arsalnaaka kuma aanan soo dirin ilaa kaafatan linnaasi inaan maaragtay kuu dirnay ma ogiye khalqigii oo dhan marka dadkaoo dhan baa laguu diray bashiiran wa nadiira adoo kuwa maaragtay rumeeyey oo alla adeecay janno ugu bishaaraynaya una digaaya kuwa maaragtay iimaankii laga waayey naar ugu digaaya wa qaala sal l slam rasuulka alle wuxuu yihi sal ly slam uctiitu waxaa la i siiyey khamsan shan baa la i siiyey lam yuctahunna axadun qablii aniga hortay aan qofna la siinin nusirtu birucbi argagax baa la iigu gargaaray masiirata shahrin intii maaragtay bil maarata meel jirta oo kale isagoo soo maraya rasuulka sal slam bil meel jirta yaa cadowgii qalbigiisa alla uu cabsi iyo argagax ku rida oo uxilat liya alghanaa'imu haniimooyinkii gaalada laga qaadanayey marka lala dagaalamo kadib yaa aniga lay xalaaleeyey waa haniimadii jihaadka walam taxila liaxadin qabli loomana xalaalahayn qof aniga iga horeeyey ka horeysa rasuulka sal slam haniimadu xalaal ma ahayn waa la gubi jiray wa uctiitu shafaacata shafaaca ayaa lay siiyey shafaaca weyn buu leeyahay rasuulka sal slam waa midda maaragtay dadkii in la kala xukumo alla uu ajiibaayo markuu weydiisto ile dadkiiba wax kale ma waraan marka u horeysa bal hanana kala xukumay leeyihin kadibna shafaacooyin kaleo farada badan buu leeyahay rasuulku sal ly slam laakiin tii weyneed buu hadda ishaaraya wa kaana nabiyu sal ly slam nabiguna wuxuu ahaa nabi kasta ahay yubcathu ilaa qowmihi khaasatan qoladiisaa si gaara loogu soo diri jiray wa bucithtu ila annaasi caamatan anigase dadkii oo dhan baa lay soo diray xadiidka bukhaari iyo muslim baa wariyey wa qaala sala allah alay slam rasuulka alle wuxuu yidhi waladii nafsii biyadihi waxaan ku dhaartay allaha aniga naftaydu gacantiisa ku jirta ee laa yasmacu bii ima maqla aniga axadun qof oo min hadi lummati ummadan ka mid a yahuudiyun walaa nasraaniyun suma yamuutu walam yu'min biladii ursiltu bihi ila kaana min asxaabi innaari yahuudiyin walaa nasraaniyin yacni yahuudi ima maqlo ama nasraanina ima maqlo yahuudi ima maqlo nasraanina ima maqlo oo markaa uu dhinto markuu imaqlay kadib oo warkaygu soo gaaray walam yu'min biladii ursiltu bihi wuxuuna dhintay asagoon rumaynin wixii layla soo diray ilaa kaana wuxuu ahaadaa min asxaabi innaari dadka naarta gelayuu kamid ahaadaa xadiidka muslim baa wariyey walahu sala allahu aleyh wasalam rasuulkuna sala allahu aley wasalam waxa uu leeyahay oo u sugnaaday min alkhasaa'isi waxyaaba uu la gaar yahay hayru maa dakarna waxa aan sheegnay waxaan ahayn yaa maarata uu leeyahay rasuulku sala alla alay slam ee fatatabachaa min annusuusi waxaad ka raacraacdaa nusuustii oo dabagal waad helaysaa waadna ogaanaysaa khasaaistii rasuulka sala allah alay slam saaxibu fatx albaari oo ibnu xajar ah toddobai toban khisiiso yuu u sheegay rasuulka sal slam shantii ku jirtay xadiidkii jaabir iyo in la siiyey rasuulka sal ly slam hadalla koo kooban oo macaani fara badan xambaarsan in ambiyada lagu khatimo isaga in ummaddan sufuufteedii laga dhigay sufuuftii malaa'igta oo kale waxaa kaloo rasuulka sal slm lagu gaar yeelay suuratu lbaqara aayadaha ugu dambeeya waxaa rasuulka sal slm la siiyey furayaalkii dhulkaa la siiyey waxaa lagu magacaabay axmed baa lagu magacaabay ummadiisu ummadaha kale u khayr badan tahay isaga waxaa loo dhaafay dembigiisii horeeyey kii dambeeyaba kowthar yaa la siiyey calankii haddana waa la siiyey shaytaankiisii xataa isaga inuu waswaasiyey iyo ka shaqaynayay waa uu islaamay waxaa kaloo khasaaistii lagu daray in haweenkii rasuulka sal l slam ee isaga u gargaari jireen oo kuwo mukhaalifooyin aanu ka dhigin marka calaa kulli xaal khasaa'istu waa ay fara badan tahay oo ibnu xajar wuxuuba sheegayba in culamada qaarkood ay gaarsiiyeen ilaa iyo lixdan khaasiyo marka khasaaista rasuulka sal ly slam aada bay u badan tahay laakiin sida uu sheegay musanifku uu soo gaagaabiyo warka eh wuxuu ku leeyahay waxaad ka raacraacdaa nusuustii fiirfiiri buu ku leeyahay waad dul istaagi doontaa macnaha qofkii baara kama qarsoomayso wabillahi towfiiq intaynu ku kulmayno fadhiga fadhigan xiga waxaan idiin kala tegaynaa bixifdi illaahi tacaala wa ricaayatih wa akhir dacwaana an alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin w sala allahu waslama cala nabiyina muxamed maca taxiyaati ikhwaanikum fi shabakati manhaji online